magaalada hargeysa wayba laka qobaday munaasabad bileerin oyowka qalin jibaayan laba boqol toban iyo afar arday oo ee dufcadii tumi saddexaad ee ku aflaxda macadka shaqaalaha dowlada somalilan munaasabada qalinjibinta wayba madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi kula qeyb galay xubno ku dareera golo wasiirada siyaasiyiin hormuudka macadka shaqaalo dowlada haldoorka ardayda geeka qalinjibiday waalidsho iyo marti sharaf kala anka horeyntii agaasimaha fulinta macadka shaqaalo dowlada mudane cumar iile oo meelasayti ku dawahay yasid qoto dheeran sharaxii marxaladoogii shal dubanaay ee macadka u sahmare iyo sida usa astaankeeya xaif bahowka da-yarta aqoonto ka hubaysan ee kaalintiyo habuuyti mudane madaxweyne maxadka shaqaalaha dowladda waa haya dowladeed oo la aasaasay labadii kun iyo shantii waxaa loo aasaasay kadib markii la arkay baahi hay-adaha dowladdu ay u qabaan in la xoojiyo aqoonta iyo tayada shaqaalaha dowladda si loo helo shaqaale dowladeed oo fidin kara adeeg dowladeed oo laysku hadlayn karo oo maxadka shaqaalahu dowladdu tan iyo labadii kun iyo shantii brogaraammadii kala duwanaayee ka baxayey waxaa ka faa'iidaystay toban kun oo shaqaale dowladeed in ka badan toban kun iyo boqol iyo dhowr iyo toban shaqaale dowladeed kuma koobno oo keliyata shaqaalaha dowladda waxaa ka faa'idaysta ardayda ay dhaleen ciidamada qaranka qaybahooda kala duwan wasiirka wasaaradda walabarashada iyo tacliinta sare ee somalilan doctor axmed aadan buuxane iyo dhinishay inhambalyeeya ardada aflaxday wayna usaajeeday in kaalantiyo horumarineed iyo wakhto badan yo geliyaan waxaa maragmadoonto ah markaannu xuuraansanno oo aannu kormeerro ku tagno tirada ardayda macadka shaqaaluhuna inuu yahay mid aad loogu kalsoonaan karo mudane madaxweyne sharaf bay noo tahay in maanta aynu u joogno dufcaddii saddexiyo tobnaad ee ka garaajuweed garaysa ama ka qalinjebisa maxadka tobabarka shaqaalaha dowladda taasi oo ku dhisan siyaasadihii iyo xeerarkii aad shidaysay oo laga soo dheegayay xeerka shaqaalaha dowladda iyo xeerarka kale ee ka dheegmayeyba oo jidaynayey in shaqaalaha dowladda la tobabaro aqoontooda kor loo qaado sidoo kalena aqoontooda runtii la fidiyo oo lagu fidiyo goobaha shaqaalaha ay joogaan oo dhan anigoo u hambalyaynayaa arday ee maanta ka garaajuweed garaynaya maxadka maxadka ay ka aflixeen shaqaale ku dhow toban kun oo shaqaale waxaa maanta ciidda iskale sharaftana iskale qalinjabiyayaasha oo runtii muddo soo dadaalayay aniguna runtii aad baan u hambalyaynayaa waana bogaadinayaa hay-adda shaqaaluhu iyo dugsiga ama inishidkaas uu shaqeeyo horumarkiisana waan dhiirigelinaynaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo hadal kooban ku jeediyay munaasabadii wayba ishambalyo iyo bogaadina diray ardada ku qalin jibiiday macadka shaqaalo dowladda waalidsho iyo macalimiintii haka tacabe wayna uso kabooriyay dhalinyarada walabaratay iniyo aqoontiyo baradeen bulshadiiyo unku faa'iideeyaan waana ka dadaalan sidii ka shaqeey lahaayeen horumarka dalsho ahaan iyo macadka shaqaalaha waxaan si gaara u hambalyaynayaa oon u soo dhowaynayaa ardayda maanta ka qala jabinaysa machadka shaqaalaha ee qaadanaysa shahaadadaha kala duwan aad iyo aad baan u hambalyaynayaa oo nagu soo ducaynaa hambalyo hambalyo hambalyada waxaa kaloon u hambalyaynayaa oon bogaadinayaa waalidkii ku soo tabcay macallimiintoodii machadkii iyo shaqaalihiisii dhammaantood waynu u ducaynaynaa waynu ku hambalyaynaynaa hawshaa qarankaa u qabteen waxaa noo farxada maanta inay soo kordheen mutacallin oo laga filaayo inay noqdaan mufakiriin iyo injineero iyo dhakhaatiir dalka ku soo kordhin doona horumar iyo barwaaqo iyo fikir wanaagsanna waa ka rajaynaynaa oo waa laga sooyaa dalkaa soo qali jira waa farxad iyo soo dhoweyn ardayda waalidkooda iyo macallimiintooda ah waxaa kaloo maanta isagana soo soo dhoweynayaa oo iyagana aynu hambaryaynaynaa ururka hillaac oo muddo ku jiray dagaal sharciyadeed iyo dood adag iyo maxkamad oo ku guulaystayna waanu soo dhoweynaynaa brofesor axmedna waa soo dhoweynaynaa waa aqoon-yahan kale oo waayo araga oo da-a oo siyaasadda ku soo kordhay oo loo baahan yahay axmedna waxaan leeyahay hakuuriyajabi siyaasaddu waxaa iyo gardarradaaba way leedahay da-dii odaynimo ee dalka wax ku taranahaa baad joogtaayo u adkayso dalkana kaali odaynimo